إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وmaن تبعهم بإحsaan إلى yوم الdيn وbعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii cumdaة الأxkaam waxaan soo gaarnay xadiiska soddon iyo lixeeya waxaan maraynay casharkii hore oon ku joojinay tarjamada jaabir بn cabdلaah jaabir iبn cabdلahi waxaan idhi waxa la idhaha kunyadiisa abu cabdilaahi jaabir iبn cabdلaahi بn cmr iبn xaraam alkhasraji الslmi almadnي min akari saxaabati xadiidan ayuu ahaa oo mugtiriinta ayuu ka mid ahay oo saddexda ansaarta oo ugu axaadiista badan ayuu ka mid ahaa anas ibni maalik iyo abu saciidin alkhudri iyo waxa weeyaan jaabir saddexdaa quraysheedna waxay ahaayeen caaisha umulmu'miniin cabdullaahi bni cumar iyo cabdullaahi bni cabbaas toddoba waxaa ku ahaa abu hurayra addowsi marka jaabir ibnu cabdilaahi wuxuu nabiga sala allahu calayh wasalam kala qeyb galay jihaadkii duulaanadii uu galay sagaal iyo toban koob iyo labaatana nabigu galay labu ka maqnaa uxud iyo beder oo nabiga markaas uu gelayay waxaa noolaa jaabir aabihiis cabdullahi bni camar ibnu xaraam ayaa noolaa isagaa u diiday wiilka isagaa ka qayb geli jiray dagaalkii uxud ayaa lagu dilay marka wiilka intii ka dambeyday sagaal iyo tobankii ka dambeyday ayuu ka qayb galay wuxuu dhintay jaabir ibni cabdillahi wuu maduu gaaray magaalada madiine ayuuna fadhi jiray oo uu cilmiga ku faafinayey waxa weeyaan halkaas ayuu joogay marka wuxuu dhintay markay hijiriyadu ahayd toddobaatan iyo sideed ama toddobaatan iyo sagaal khilaafaa ka jira isagoo sagaashan iyo afar sano jir ah alxadiiu thaamin wa halaahuun marwin waxaa laga wariya can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ana nabiya dhe nabiga sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi ucdiitu waxaa laysiiyey khamsan shan shantaasoo lam yucdahunna aan la siin axadun qof axadkaasoo min al ambiyaa'i nabiyaalka ka mid a shan sifo oo nabiyaalka axad ka mida aan la siin ayaa la isiiyey uu yidhi nabiga sala allahu caleyh wasalam marka khasaa'ista nabiga ayay ka hadlaydaa xadiiskan khasaa'ista nabiga ayuu ka hadlayaa khasaa'ista nabiga khasaa'ista marka nabiga shantan kaliya maahan way badan yihiin ilaa dhowr iyo labaatan ay culammada gabolkood gaarsiiyeen kutubaa laga alifay ma ahayn intaan oo kaliya marka waa uun shan ka mid ah nusirtu waxaa laigu gargaaray midda koobaad biruux bi argagax masiirata shahrin bil intii socdo laga argagaxo hal bila intii loo socdo in cadowgaygu ka argagaxo ayaa la iigu gargaaray waa ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala waxyaalaha uu ugu gargaaray waxa weeyaan nabigeena suuban sala allahu caleyh wasalam cadowgiisu markuu u jiro bil meel loo socdo ayuu ka argagaxayay ilaahay fadligiisa raxmadiisa aheed ummadiisuna nasiibkaas waxay ku leedahay intay nabiga dayashadiisa ku leedahay haddii ummaddu ay nabiga ku dayato caqiidadooda cibaadadooda kulli ay nabiga uga daydaan sala allahu caleyh wasalama nusradii sidaasoo kaleetay waxay u yeelanayaan oo cadowgooda uga hibaysanayaan saas darteeda nabigeena suuban sala allahu caleyh wasalam markuu sheegay aakhiru zamaanka in ummadaha gaaladahu meelay joogaanba isku kaana yeeranayaan tadaaca calaykum alumam kamaa tadaaca alakalatu calaa qascatihaa waxa weyan ummadaha iskugu kii yeera doona sida waxa weeyaan dadka xeerada badarkaa wada cunaya ay iskugu yeertaan saasaa meel kasta gaalanta iskugu keenitayn cunaysaa markaas amin qilatin yaa rasuula allahi sala allahu alay waslam ma yaraan ah markii la weydiiyey laa uu yidhi nabigu bal antum kahiiruuna aadaad u fara barantihin walaakinakum guthaaun ka guthaa'i sayl laakiin daad xooratiin uburta biyaha daadka markay socdaan kor socotoo kale atiin qiimaadnan lahayn asaabakum ulwahn waxaa inan asiibayuu yidhi wahni wahniga waxa weeyaan uu nabigu sheegay sala allahu calay wasalam wuu sii fasiray oo cadowga ayaa laga siibayaa haybadii iyo argagixii uu muslimiinta ka cabsan jiray waxa weeyaan muslimiintana cabsi iyo argagaxaa qulubtooda la gelinaya saasaa dhacaysa saasna waxaa keenaya waa ka fogaansho ay dadku ka fogaadaan manhajkii nabiga sala allahu caleyh wasalam oo caqiidadii saxiix ahayd iyo cibaadadii saxiix ahayd ee nabiga ay dadku ka fogaadaan marka nusradaas dadku waxay nasiib ku leeyihiin in alla intay sunnada nasiib ku leeyihiin intay sunnadoodu la eg tahay oy sunnadii nabiga ka haystaan ayaa cadowgu ka argagaxaya ilaa waxa wax maamula waa alle oo qulubtahaya mar hadday sunnadii ku dhegaan dadku waxa weeyaan ilaahay weyna wuxuu siinayaa nusradii uu nabigooda siiyey sala allahu alay wasalam hadday nabigii khilaafaanna nusradii heli maayaan midda labaad wa jucilat liya alardu dhulka waxaa la iga dhigay masjidan meel lagu tukado wa dahuuran meel lagu dahaar wa dahuuran shay lagu daharo qato dahuurka waxaa la yidhaha shayga daahirka mudahirka ah shayga isaga daatadiisana daahir u ah waxna dahira fa ayumaa rajulin qof kastoo min ummati ummadayda ka mid oo adrakathu salaatu salaadu haleesho oo salaada waqtigeedu u galo falyusali ha tukado meel alle meeshuu joogo marka sifada labaad waxay tahay ilaahay dhulku iga dhigu yidhi meel lagu tukado iyo shay wax dahira meel lagu tukado waxaa loola jeedaa meel kasta oo dhulka ka mida salaadu waa ku ansixi asalku waa saas meel kasta ummadihii hore waxa weeyaan kuma tuka karin meelaha salaada loo dhisay meelaan ahayn ayaga meelaha salaada loo dhisay waxaa la dhihi jiray kanaa-is iyo biyac magacyadaasay lahaayeen nasaarado kale kanaa-isay lahaayeen nimanka waxa weyan yahuudda biyaca la dhihi jiray annaga masaajidaa la yidhaha marka ayaga meelaha salaada loo dhiso loo khaas yeelay keliyaha salaad uga ansaxayda way dhibanaayeen hadday safraan hadday muqiim yihiin markas waxa laga rabaa meel salaad loo dhisa inay ku tukadaan oo biyacda iyo kana'istaa ilaahay fadligiis ummadan meel kasta oo dhulka ka mida ayaa loo fasaxay markabkan ka saarana ku dul tukan kan diyaaradda saarana ku dul tukan kan baadiyaha socdaa duurkiisa arigiisa iyo geeliisa dhexdiisa ku dhex tukan waa fadli ilaahay meel marka aan salaadu ku ansaxayn waa meel wasfi kusoo diriyey darteed ay u ansixi weyday oo maal qabuuraha o kale in lagu dhex tukadaa nabigu diiday sala allahu alay wasalam asalkii hore meeshaan intaysan qabuuro noqon salaadda way ku ansaxayd waxaa diiday maanicah waa shay gadaal ka yimid xerada geeloo kale inaan lagu tukanaa nabigu sheegay sala allahu aleyh wasalam marka waa shay sabab gadaal ka timid weeye xero geel awal asal ma ahayn marka calaa kulli xaal dhulka asalkiisu waa inuu lagu tukado marka waxaa la rabaa qof kas muslima meel alle meesha salaad ku qabto inuu tukado macnaheeda ma ahan masaajida markii laga addoomaya la soo aadayn qof walba dukaankaaga ku dhex tuko ma ahan laakiin waxaa laga hadlaa salaadu meel kastoo dhulka ka mida waa ku ansaxayda markii ay kugu qabato laakiin meel salaad laga addima markaad joogto waajibay kugu tahay wixii rag ah waajibay ku tahay inay soo xaadiraan jamaacada dumarkana waajib kuma ahan dahuuran shay wax dahiraa dhulka la iga dhigay dhulka waxbaa lagu dahaaro qaataa waxa weeyaan meelo badan uu dahirtaa dhulku qofka kabaha wata nabiga sala allahu alay waslm wuxuu yidhi masaajidka markuu soo gala ha fiiriyo hadduu ku arko qurun dhulka ha ku tahi ha ku tiro dhulka ha ku tiro dhulkaasuu ku tirayaa dahiraya gabadha xijaabka wadata oo dhulkan ku jiidayda waxa weeyaan najaas meel hadday soo marto meesha ka dambaydaa dahirayduu nabigu yidhi waxaana loola jeedaa najaastii qalalneed oo marada farqeeda kusoo dhegtay meesha kaleeto ka dambaydaa kasii fujinayda lakin hadday qoyantahy maradii ku dhegtay oo cayntiiba ku baaqi tahay ciidu ma dahiri karto taas sidaas oo kaleeto qofkii weysaqaad u baahda ama qubays u baahda oo biyo waaya ama biyihii waa heli karaa laakiin waa isticmaali waayo waxa weyan waa cidutomo qofkii yahay xanuunsan qofkaasna waxa weeyaan dhulkaasu inta labada calaacalood saas u mariyo boorka ayuu wejiga iyo labada calaacalood korkooda marinayo qubays hadduu u bahnaana intaasa ku filan weyse hadduu u bahnaana intaasa ku filan ilaahay fadligiisaay ka mid taha ummadan la siiyey marka waxa lagu booraystaana waa carada oo ciidda leh oo waxaa taasna aada usii caddaynaya xadiidka kale oo nabigu sala allahu alay waslm uu yidhi wa jucila turbatuhaa lanaa dahuuran dhulka caradiisa weeye waxaana lakaga dhigay wax wax dahira waa muslima wariyey wuxuuna ku wariyey shan boqol labaatan iyo labo raqamka ah marka waxa weeyaan wuu khasisay xadiiskaasa khasisay oo yidhi waxa wax dahiraya waa carada ee dhagax sisib inta gacmaha lagu dhufto maya waxa wax dahiraa waa carada xadiiskaasa caddaynaya cara oo weliba boor laa raba boorka iska yarayna markaad soo qaaddo iska jaf xoogaa wa uxilat liya waa lai xalaaleeyey alqanaa'imu qaniimooyinka arrintaa saddexaad oo ilahay ummatan ku khasisay waxa weeyaan qaniimooyinka loo xalaaleeyey walam taxila xalaal uma noqon qaniimun liaxadin qof qofkaasoo qabli aniga iga horreeyey ummadihii hore nabiyaalkii hore loo diray labay ahaayeen qayb aan jihaadba lagu waajibin oon jihaadin iyo qayb jihaaday laakiin markay jihaadaan hantida ay gaalada ka qaniimaystaan uma banaana inay cunaan dab ayaa cirka ka imaan jiray haddii hantidaas aan la khiyaanin oo khiyaana ku jirin oo alla aqbalo dabkaasaa cuni jiray haddii dab soo degi diido nabigaas ummadaas wuxuu dhihi jiray waxbaad ka qiyaamteen qaniimadana kusoo dara markii lagu soo daro ayaa dabku imaan jiray oo cuni jiray xalaal ayaa ilahay ummadan uga dhigay dacfigeeda markuu ilaahay arkay ilaahay wuu ku kabay markaasa waxa weeyaan cadowgii way la dagaalan allay caabudayaan waxay ka qaataanna way ku xoogeysanayaanoo cibaadadii ugu xoogeysana uguna kaalmaysanayaan wa ucdiitu waxaa laysiiyey ashafaacata shafaacada laysiiyey shafaacada aakiro way badan tahay waxaa ka mid ah maxsharka markay dadku iskugu yimaadaan oo muddo la joogo dadku uu ku dheeraado waxa weeyaan shafaacada loo baahan yahay in dadka la kala xukmiyo oo dadku nabi aadan ay u tegayaan nabi nuux nabi ibraahim nabi muuse nabi ciise ululcasmigii ay u tegayaan oo ay leeyihiin ilaahay noogu ergeeye ilaahay inuuna kala xukmiyo kulligoodna way cidudaaranayaan nabiga markay u yimaadaana nabigu leeyahy ana laha ana iskale markaasuu inta sujuuda ilaahay u furaya ammaanyaal aan horay loogu furin markaasuu ilaahay ku ammaana markaasa ilahay leeyahy irfac raasaka wasal tucda washfac tushafac madaxa karuqaad wax weydiisa waa lagu siine erge ergadan kaa aqbalaya markaasuu le ilahu adoomada kala xukmi markaasaa la kala xukmin maqaamulmaxmuudda mida la yhah wey waa shafaacatu lkubraa nabigeennay khaas u tahay shafaacada labaadna waa shafaacada dadka ugu horreeya jannada galaya albaabka jannada in la furo nabiga sala allahu calay wasalam ayaana ka ergeynaya nabigaale fur malaga markaasuu leeyahay yaa waaye waa maxamed markaasuu leeyahy waxaa lay amray adiga qofan ahayn inaan ka furin taasna nabiga gooni u tahay shafaacooyin kaleetaa jira shafaacada waxaa ka mid a abu daalib oo adeerkiis ahaa oo gaal ahaa oo nabiga difaaci jiray in cadaabka laga fududeeyo isaga janno la gelin maa lagana saari ma ila gaalnimu ku dhintaye taasna nabiga ayaa ilaahay ku gooni yeelay gaal oo shafaaco oo wax yar u tarayso kaasaa ka jira kaasuna naarta uga bixi ma saddexdaasu nabiga gooni u yihiin waxaa jira shafaacooyin kaloo dad waxa weeyaan cadaab mutay in loo ergeeyoysan cadaabkaba gelin waxaa jira dad cadaabka galay in cadaabka laga soo bixiyo oo jannada la keeno taasu u gooni maaha nabiga nabiga mu'miniinta waxa weeyaan shuhadada kulli way shafeecayaan waxaa jira dad jannada galay in darajaadkooda la dallacsiiyo markaa shafaacaadkaas kaleeto inay nabiga khaas u yihiin ma sugna qaar ka midana oo kuwa ah in qof naarta ku jira loo ergeeyo laga soo saarana inaysan nabiga khaas ku ahayn iyada adilla caday leedahay marka waxa weeyaan shafaacaadkuna sidaas u kala duwan yihin shafaacada halkan lagu sheega asha ku jirta waa cahdiya waa shafaacatu alcudmaa waa maqaamu lmaxmuud waa dadku maxsharka markay ku daalaan ay ku dhibtoodaan in la kala saaray u baahdaan waa midaas ayaa hadda laga hadlaa wa uxdiitu waxaa laysiiyey ashafaacata shafaacadii oo maqaamu maxmuudka aheed taas nabigeenay gooni u tahay sala allahu caleyh wasalam wa kaana nabiyu nabi wuxuu ahaa yubcathu mid loo diro ilaa qowmihi tolkiisa khaasatan gaar ahaan nabi walba qoomkiisaa si gooniya loogu diri jiray wa bucistu waxaa la ii soo diray ilannaasi dadka kaafatan dhammaan xaalayihiin dadkoo dhan nabigeena suban sala allahu calay wasalam rasuul u yahay waa loo soo diray markii ilaahay nabiga soo diray dhulka korkiisa wixii ku noolaa ee jinniya isiya asagaa rasuul u ahaa waxaana waajibka ah inay rumeeyaan cid ay u bannaan tahay kitaab kalean leennoon haysanaynaana ma jirto ilaahay weyna qur'anka wuxuu ku leeya yaa ayuha annaas inii rasuulullahi ilaykum jamiica nabiga waxaad ku tidhaahdaa dadow aniga xaggiinaa la ii soo diray dhammaantiin marka jinni iyo insi wixii dhulka joogay waa yahuud waa nasaaro waa budiyiin waa majuuso waa mushrikiin carbeed kulligood waajibay ku aheed iyo mushrikiin waxa weeyaan cajami wax alla wixii adduunka lagu arko inay nabiga rumeeyaan waajibay ku aheed dacwadiisuna muwajahay ku tahay marka taasna nabigeennay khaas ku tahay nabi kaloo ummada adduunka joogo fara badan loo diray ma jirin ma jirin ma jirin nabi nuux ayaa culamada gobol waxay yihahdeen dee waa risaaladiisu caamay aheyd laakiin nabi nuux ibnu daqiiq ulciid wuxuu uga jawaabay wuxuu leeyahay aslu bicfatihi khaasay ahayd oo qoomkiisaa loo diray dadkii rumeeyey maahan intii kale markii la halaagay oo doontii la saaray wixii mu'miniin tahay oo doonta laga degay dhulka wixii joogay mu'miniintaas yartahay ahaayeen markaasa caam laga dhigay sidaas ayuu ku jawaabaa laakiin nabigeenna aslu bicfatihi oo diriddiisa ugu horreyday ayaaba caam aheedba marka taas waxay kutusaydaa nabigeenna in laga fadilo nabiyaasha dhammaantood uu ka fadli badan yahay ummaddiisuna ummadaha kale ka fadli badan tahay waxay kaloo kutusaydaa ilaahay nimcooyinka uu addoonka ugu galay inuu tirtiriyo calaa wejhi shukri lilah asagoo ilahay ugu shukrinaa qofna ugu faanay taasuna waxa weeyaan ayadaasaaba cibaadaha waxay kaloo kutusaydaa nabiga sida loogu gargaaray oo ilaahay ugu gargaaray dadka ku daydana waa loo gargaaraa waxay kutusaleedaa dhulka dhan salaaddu inay ku ansaxdo dhulka dhammaantiisna asalku waa daahir meeshii iyada de wax kale kusoo diriyaan waa gooni dhulkao dhanna waa lagu booraystaa meel kasta oo carada oo carada leh boor leh waa lagu booraystaa baabulxaydi xaydkii baabkiisi haadaa maxaluhu halkan waxaan ka gelaynaa xaydka xaydka waa dhiig oo gabadha farjigeeda ka yimaada calaa weji dabiici si oo dabiiciya uga yimaada calaa weji sixa si oo caafimaad iyadoo qabtuu ka imaana dhiigga ilaahay raxmaddiisay ka mid tahay gabadha riximkeeda ama ilmogaleenkeeda dhiiggaasu ku beeran yahay waxaa loogu talagalay in lagu quudiyo caruurka janiinka ah oo uurjiifka ah oo caloosha ku jira saas darteeda gabadha markay uur leedahay badanaaba inaan dhiig ku dhicin ay u badanta maxaa yale dhiiggii dheeraadka ahaa caruurkaasa quudanaya markay umushana intay umusha tahay oo nuujayda inuusan ku dhicinaa badan sababtoo ah caanuu isku bedelaa dhiiggaasu markaasaa cunugaasu iska nuugayaa ilaahay raxmaddiisa markaysan gabadhi uurna lahayn cunugna nuujayn marka ugu badanoo dhiigu yimaada waa markaas maxaa yale waa zaa'id markaas waa inuu soo daato ilaa caruur caloosha lagu quudiyana maleh naas mid nuugayana maleh waa waqtiga ugu badan yahay xaydka asmaa badan uu leeyahay waxaa ka mid a alxayd waxaa ka mid a addamsu waxaa ka mid a addamsu da iyo miim iyo tha ama da iyo miim iyo siin waxaa ka mid a addixku waxaa ka mid a alciraaq waxaa ka mid a alikbaar waxaa ka mid a alicsaar asmaadaas oo lixdaa ayuu leeyahay ayuu leeyahay dhiigga gabdhaha ku dhaca waa saddex xaydka gabadhiyo caafimaad qabta in dhiig ka yimaado gabadhiyo caafimaad qabta in dhiig ka yimaado oo dhiiggaasuna muddo yaroo mucayananta socda uu hadba go-ayo waa xaydka saddex maalmood u socon ama shan maalmood u socon ama lix maalmood ama toddoba maalmood ama habeen iyo maalin habeen iyo maalin unbaa ugu yar kaas waa xaydka dhiigga labaad oo ka yimaada gabadhu markay umusho caruur oo caruur dhasho dhiigga ka yimaada kaasna waxa weeyaan dhiiggaasna nifaas ayaa la yidhahdo caan ku yahay dhiigga kaleeto waa gabadha jirob dhiig uga yimaado oo dhiig iska socda oon waxa weeyaan waqti la yaqaan imaanayn muddo la yaqaana aan ku joogsayn oo ay dhacdo biro iyo sanadyaal inuu socdo dhiiggaasna istixaadaa la yidhaahdaa istixaadaa la yidhaahdaa xagga axkaamta marka dhiigga xaydka axkaama ku tacalluqda iyo dhiigga nifaaska oo dhulmada dhiigga istixaadadan axkaama ku tacalluqda xaydka iyo nifaasku waa isku axkaam badanaaba maxaa yeelay gabadha xaydka qabta waxaa ka xaaraantaa gabadhan umushana waa ka xaaraan gabadha xaydka qabta waxaa ka xaaraana inay tukato gabadha umushana waa la mid inta dhiigu ka socdo gabadha xaydka qabta waxaa ka xaaraana inay soonto salaadii waana ka xaaraan mana soo qallaynaydo laakiin inay soontaana waa ka xaaraan gabadha umushana waa ka xaaraan laakiin waa lasoo qallayna labaduba waa soo qallaynayaan markay hadhow dhiigu ka go-o gabadha xaydka qabta waxaa ka xaaraana dawaaf inay kacbada ilaahay dawaafto tan umushana waa la mid waa ka xaaraan waxaa ka xaaraana gabadha xaydka qabta ninkeedu inuu u galmoodo waa ka xaaraan gabadha umushana waa la mid waxaa ka xaaraana gabadha xaydka qabta inay musxafka qur-aanka taabato waa noo imaan doontaa meesha laga qaatay gabadha umushana waa la mid waa ka xaaraan gabadha xaydka qabta waxaa ka xaaraama inay masaajidka dhex fadhiisato waa dhex mari kartaa laakiin in dhex fadhiisato ayaa ka xaaraama gabadha umushana waa la mid waa la mid keliya waxay ku kala duwanaadaan xaydka muddadiisa iyo nifaaska nifaaska dheer nifaaska waxa dhacda afartan iyo ka badan inuu gaaro dhiigga umusha laakiin xaydka sida ugu badanoo la yaqaano culummada waxay yidhahdeen ilaa shan iyo tobana ugu badan maalmood iyadoon hadda nas xadidayna lama hayo istixaadada marka istixaadada ugu dhib badan marka iyadana waa in wax laga fahmo istixaadada waxa weeyaan dhiiggii gabadhii jiri ahaan wey waa dhiig iska socda dhiigga iska socda marka mar xaydkiyaa soo dhexgelaya ilaa xaydka isagu muddu ku imaanaya waqtigiisi marka la gaaro waa soo dhexgelaya haddana kii oo awel iska socday ayaa xaydkii joogsana waxay marka u baahan tahay waqtiga xaydku uu yimaadana in gabadha xaydka qabta wixii ka xaaraama ay gabadhu ka joogsato waqtiga uu xaydku go-ana xugunkii gabarh xayl qabta markuu xaylku ka go-o laga rebay oo wujuubka qubayska inuu yimaado oo wixii gabadhii daahir u banaanaa markaas kadib ay u banaanaadaan si loo kala saaro marka arintaasaa loo baahanya si arrintaas loo kala saaro gabadhaha waxaan leenahay marka saddex weeye muctaada mumayiza iyo mutaxayira waa saddexdaas muctaada wanaheeda waxa weeye gabar caado lahaa jirtay oo dhiigu wakti ay taqaano ku dhici jiray wakti ay taqaana ka go-i jiray kadib ayuu ku dhacay xanuunkan ah istixaadada oo dhiiggan iska furan ah gabadhaas marka way taqaanaa bil walba maalinta uga dhici jiray dhiigu iyo maalintu ka go-i jiray gabadhaasa ugu fudud dhib ma laha gabadhaas waxa weeyaan caadadeedii ayay ku soconeen bishii marka la gaaro waqtigii uu imaan jiray xaylka ayay ka joogsanaya wixii gabar xayl qabta ka xaaraamaha markaasay ka joogsanaydaa marka la gaaro waqtigii uu ka go-i jiray dhiigoona waa iska socdaa ila jirahayda gabadhan markaasay inta qubaysato ayay wax alla wixii gabar daahir u banaana u banaanaanayaan taas waa muctaadaa la yidhahdaa dhiigga midabkiisa kala fiirime ama mumayise haato dhiigga midabkiisa ha kala garato kan xaylka iyo kan kale ilaa waa iskuma eka iyo yay kala garan caadadeeday ictimaadeen sidaan arki doona xadiiska waxa weya faadima bint abi xubaysh aan ku arki doonaa gabadha labaad haddaysan caado saasa gabadhu lahaa jirin mumayize ay tahay mumayise waa maxay gabadhan caado ma lahaa jirin oo caado ay taqaano ma leh oo laba maaday mid tahay gabar saqiira siday u aheedaaba dhiiggaanu ku furmayba oo markay qaangaartay iyo waxaa isku mar noqday markii waxa weeyaan dhiiggan oo shubanka ah oo dhiba iska furan ku dhacay oo hadda caado maba lahaa jirin amase caado waa lahaa jirta lakin gabdha waxaa jira caadadoodii aan oqoonin laakiin dhiiggiyay kala saari kartaa maxaa yeelay nabiga sala allahu alayh wasalama waxaa ka sugnaaday inuu yidhi ina dama alxaydi damun aswadu yucrafu dhiigga xaydka waa dhiig madow oo la yaqaan dhiig madow ah weeye oo uraya oo la gara karo oo weliba culus marka way kala gara kartaa dhiiggan istixaadadana waa xidid go-ayo waa dhiig gaduudan oo iska socdo marka marka gabadho hadday mumayiso tahay oy kala soori karto labada dhiig ay kala sooci karto oo ay ku kala oqoo karto midabka midabka hadday ku kala oqoo karto waxa weeyaan midabkaasay ku socone markay aragto dhiig culus oo madow oo uraya waxay leedahay xaydkii ay gu dhacay markay dhiigga sidaasuu dhammaado oo kii kaleeta uu socdana waxa weeyaan waa qubaysane gabar daahira wixii u banaanaan u banaanaana mumayisaa la yihahda ama gabar yar asalkeeda ahaata ama gabar caada ku dhici jirto caadadeedii oqoo weyd oo midabka un kala kala saari karta ahaato kala saari karta ahaato taasna sidaas weeye waxaana loo ictimaaday xadiiska nabiga uu yihi oo abu daawuud iyo nasaa-i uu nabigu yihi ina dama alxaydi damun aswadu yucrafu midda saddexaad waxa la yhaha mutaxayira waa mid wareersan caado ma lahaa jirin oo caado ay ku socoto ma leh oo ama gabar yaray iska ahayd oo markaas ay qaangaartayba dhiiggan jiradaha yimid amase waxa weya caado hore waa ku dhex jirta laakiin ma ay taqaan caadadeedii dhiigga midabkiisana ma kala saari karto waa mutaxayira gabadhaasa ugu dhib badan taasna waa iska fudayda waxay samaynaydaa gabdhaha qaraabadeeda ee beledkay degan tahay la degan siday u badan yihiin ay ku soconayn siday ku badan yihiin ayay ku socon oo waxa weeyaan gabdhaha sida ugu badan macdana bishii waxaa dhacda hal mar xaydku ku dhaca lix maalmood u haya ama toddoba maalmood waxay samaynayaan bil walba hadday gabdhuhu lixlix u badan yihiin lix maalmoodoo bisha kamid ahay iska daynay wixii gabar xayl qabta iska ilaali jirtay markay dhammaatana way qubaysan bisha inta ka dhiman afar iy labaatanka waxa weeyaan ama saddex iyo labaatanka intaas ayay gabar daahir iska dhigeen taasna waxa weeyaan waxaa laga qaatay xadiis xasan oo nabiga sala allahu caleyhi wasalam gabadha la yidhaahdo xamna binti jaxsh ayuu ku yidhi inta ku tiri rasuulka allow aniga waxaa igu dhacaya dhiig furan oo aada u daran ayaa nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ina inamaa hiya rakdatun min ashaydaan xayl maahane waa haraati shaydaan fataxayidii sittata ayaamin wa sabcata ayaam bil kasta lix maalmood ama toddoba maalmood waa sida gabdhuhu badan yihiinay yeelaysaahe waxa weeyaan gabar xayl qabta iska dhig markaad iska dhigto uma qtasili qubayso markay muddadaasu dhammaato fa ida stanqa'ti markaad daahir noqoto fasalli tuko arbacatan wacishriina afar iyo labaatan maalmood tuko ow halaatan wacishriina ama saddex iyo labaatan tuko markaad intaas tukato wasuumi iska soon wasalli iska salaad fa ina daaliki yujzi'uki intaasaa kaaga filan oo kaa gudayda wakadalika fafcali saas yeel kamaa taxidu nisaa uu yidhi nabigu marka caadadii gabdhaha ayuu ku xihay wuxuu yidhi sida gabdhuhu u xaylaan gabdhahaa sidaas u xayda marka sidaas ayay yeelaysaa gabadha oo aan caadana lahaa jirin oon oqoon caadadeedii ee aanna gara kelin aanna gara kelin midabka kale gara kelin saddexdaas marka weeyaan intaas qaacidadiaan uga gudbayna xadiista marka waa iska laqbaynayna marka waa la fahmaa markaas waxaan wax yar ku daraynaa gabdhihii istixaadadu ku dhaco dhiig furankaanu ku dhacay waqtigii rasuulka lix ay ahaayeen waxa weeyaan xamna binti jaxshin iyo umu xabiiba binti jaxshin labadaas gabdhood waxay la dhasheen zawjadii rasuulkeenna sala allahu alay slam zaynaba binti jaxshin ayay la dhasheen gabadha kaleeto waxa weeyaan faadima binti abi xubaysh alqurayshiya alasadiya iyo gabadha la yidhaha sahla binti suhayl alqurayshiya alcaamiriya labadaasuna reer quraysheed ayay ahaayeen gabadha kaleetana waxay ahayd zawda binti zamca oo zawjadii rasuulkeena ahayd sala allahu alay wasalam shantaasay ahaayeen alxadiidu taasic wa halaaثuun xadiiska soddon iyo sagaaleeye marwiyin waxaa laga wari can caaishata radia allahu canha allah raadi ka noqdee ana faadima binti abi xubaysh gabadha la yidhaha faadima binti abi xubaysh faadima binti abi xubaysh abi xubayshna magaciisa waxaa la yhahdaa waxaa la yihahdaa qays ibnu muطalib ibnu asad ibn cabdilcuza ibnu qusay alqurashiy alasadiy gabadhaas faadima binti abi xubaysh faadima binti abi xubaysh sa'alat nabiya nabigay weydiiday sala allahu alay wasalam halkaas waxaan ka qaadanay gabdhaha axkaamta ay u baahan yihiin inay ayagu toos u weydiisan karaan culummada inay toos waana siday yeeli jireen gabdhihii saxaabadu masaa'ilka ay u baahan yihiin ugama xishood jirin xishoodna kama manci jirin xaqa inay fahmaan nabigay toos ula imaan jireen hadduu xataa yahay wax laga xishoodo sababtoo ah xishoodku waa xaq laakiin waa inuusan ku gaarsiin inaad xaqii fahmi weydo masalo diiniyo kaaga qarsoonto marka ayadaa toos ugu timi nabiga faqaalad waxay tidhi inii aniga ustaxaadu waa lay dhiig furaa dhiig furana igu dhaca oo dhiig ayaa iska shubmaya falaa adhuru ma daahir noqonayo dhiiggu waqti iga go-a oo iga dhammaadaa ma jirto afa addacu salaata salaada ma ka tega maxaan samaynaa marka waa gabar mustaxaada xaydkiina waa soo dhex gelaa say yeelin qaala nabigu wuxuu yidhi laa maya salaada ka tegi maydid ina daaliki kaasu cirqun waa xidid dhiiggaanu ma ahan xayde waa xidid go-ay waa xidid oo caadi la yidhaahdo oo riximka ilmagaleenka meesha u sokayda ku yaala shaydaana haraati ku dhifan markaasu go-i walaakin daci salaata salaada ka tag qadra alayaami maalmihii qadarkooda allatii maalmihii kunti aad ahayd taxiidiina inaad xaysho fiiha maalmaha dhexdooda uma iqtasilii qubayso wasalli tuko maalmihii marka gabadhan fiiri caadi nabigu u celshay caadadeedii wuxuu yidhi maalmihii xaydku kugu dhici jiray maalmahaas ka tag salaada marka waa gabar taqaana bisha meesha uga dhici jiray iyo intii maalmood uhay jiray intii ay ku gaabsan markii muddadii dhammaato umaqtasili qubays qubaysaa ku waajiba gabar xayl ka dhammaaday wasalli tuko markaas kadib markaas kadib tuko tuko wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa walaysat bilxaydati xayl ma ahani ogaada fa idaa aqbalat ilxaydatu xaydkii markay soo qaabisho muddadii ay ku imaan jiray xaydku la gaaro faturkii salaata salaada ka tag fa idaa dahaba markuu tago qatruhaa xaydkii qadarkeedii oo maalmihii uu kuhay jiray ay dhammaato faqsilii dhaq canka xaggaaga adama dhiigga ka dhaq riwaayaddaan ma sheegin marka qubayska tii horaa sheegtay riwaayaduna waa is dhammaystirayaan marka nabigu laba shay u amray dhiigga inay iska dhaqdo taasna macnaha weeyeen dhiigga xaydka waa najaas waana waajib in la dhaqo tan labaadna waa in laga qubaysto markuu dhammaadana waa waajib wasalli markaas tuko wasalli markaas tuko alxadiidu alarbacuun xadiidka afartan ee marwiin waxaa laga wari can caaishata radia allahu canhaa ana uma xabiiba uma xabiiba binti jaxshin waxay la dhalatay zaynaba binti jaxshin umulmu'miniin ayay la dhalatay ustuxiidad waa la dhiig furay sabca siniina toddoba sano ayaa dhiig ka furnaa toddoba sano ayaa dhiig ka furnaa o dhiig ka socday fa sa'alad iyaduna waxay weydiisatay rasuulallahi rasuulka alle sala allahu alay wasalam gabdhaha saxaabada ayagaa si toosa mubaashiray ugu imaan jireen rasuulka markaasay masaa'ilka diiniga u weydiisan jireen xishoodkuna xaqa kama manci jirin inay bartaan sidaasaa laga rabaa gabdhaha mu'minaadka ah fa sa'alad rasuulallahi rasuulka alle ayay weydiiyeen ragga mu'miniinta iyo culummada caalimiinta oo masaa'ilka la weydiinayana waxaa la rabaa si cad inay masaa'ilka diiniga ugu caddeeyaan gabdhaha mu'minaadka ee masaa'ilka soo weydiista fa sa'alad rasuulallahi rasuulka alle ayay weydiiday sala allahu calay wasalam can daalika dhiiggaas fa amaraha nabigu wuxuu amray an taqtasila inay qubaysato marka nabigu ma amrin salaad walba u qubayso laakiin wuxuu amray markii dhiigga xaydku ka go-o inay qubaysato fa kaanad ayadaa waxay ahayd taqtasilu mid qubaysata likulli salaati salaad kasta waa ijtihaad min cindi nafsihaa ayadaa marka salaad walba shanta salaadood u qubaysan jirtay gabadhna marka mustaxaadada waxaa waajib ku ah shanta salaadood mid walba inay u weesaysata waajibay ku tahy keligeedna maahane qof kasta oo salsul bowl ku sugan yaha waa la mid qofka kaadida aan cisho kelina la mida qofkaas dhiigu ka socdo qofka oo wax ka socdaan qofka aaryada aan cisho kelin kulligood waajib waxaa ku ah salaad inaysan salaad ku dhowran waajibay ku tahay nabigu taasuu amray markii xaylku ka dhammaadana inay waxa weeyaan qubaysato wuu amray wuu amray marka iyada marka dadaal ay dadaalaydo iyo ixtiyaad ay cibaadadeeda u dadaalaydo ayay waxa weeyaan shanta salaadoodba u qubaysan jirta marka saddex kayfiye ayaa gabadha dhiiggaasu iska socdo ayay samayn kartaa mid waxa weeyaan marka xaylku ka go-o inay qubaysato kadibna aysan mar dambe qubays iyadu aysan isku kalifin shanta salaadoode shanta salaadood salaad walba ay u weesaysato salaadda waxa weyan waa inay soo asajoogto makaankii dhiigu ka imaanayana ay waxa weeyaan suuf saarto ay markaas weysaysato tukato saasaa la rabaa tambooni inta qaadato marka asajoogto waa inay saarto ila dhiiggii si uusan u imaana la rabaa markay tabooniga saarto khalaas waa weysaysan horay ka tukan khalaas kadib ha iska socdo shanta salaadood saas inay yeesho waa mid waxay kaloo yeeli kartaa sida xadiis kale nabigu sala allahu calay wasalam uu ku tilmaamo saxiixa inay duhurka xoogaa dib u dhigto casirkana soo dedejido oo ay hal qubaysta qubaysato duhurka ku tukato inta tabooni saarto dhiiga iska xirto waxa weeyaan ay duhurka tukato casirkan awalkiisa markaas ay hore ka tukato labadaa salaadood hal qubays xooga ay maqribka dib u dhigto ay qubaysato maqribka ay tukato ceshana soo dedejido tukato ilaa waa jiranta iyada waa u banaantahay salaadahaas saas inay yeesho waxa weeyaan markay salaada subaxna keligeed ay u qubaysato saddex qubaysay noqon marka afar iy labaatankii sax taasna waa sida ugu fadliga badan waxay kaloo samayn kartaa hadday iyadu iska dadaasho sida uma xabiib ay samayday shanta salaadood salaad walba inay u qubaysato salaad walba marka la gaaro inta suuliga tagto oo dhiiggii iska mayrto oo tabooni saarto dhiiggiis uusan u imaan oo qubaysato markay qubaysatay tabooni iska saarin kadib waa weysaysan markaasay hore ka tukan shanta salaadood inay u qubaysato laakiin taas nabigu ma amrin waa ijtihaad saxaabiyadaasu ay samayday alxadiidu alxaadi walarbacuun xadiiska afartan iyo koobeeye marwiin waxaa laga wari can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi kuntu waxaan ahaa aqhtasilu inaan qubaysto ana aniga iyo wa rasuululahi rasuulka alle sala allahu caleyh wasalam min inaa'in waaxidin hal weelan ka qubaysan jirnay kilaanaa labadeennaba junuuban xaalan janaabo qabno labadeenna anagu janaabo qabno hal weelan ka qubaysan jirnay ninka iyo haweentiisa inay wada qubaysan karaan hal meel ku wada qubaysan karaan hal weel ka wada qubaysan karaan korkooda qof walba qofka kale uu fiiri karo meel ka xaaraamu jirin taasaa kugu caddaatay fa kaana nabigu wuxuu ahaa ya'murunii mid i amra yacni an atasila inaan googorod xirto habeenkii marka aan xaylka qabo nabiguna uu ila jiifanayo nabiga sala allahu alay slam wuxuu i amri jiray inaan googorod xirto googoradaan markaas soo xidhan jiray fa ataziru markaasaan googoradda xidhan jiray iisaarka waa marada lagu xirto xudunta iyo labada jibinta udhaxayda fa yubaashirunii markaasuu nabigu ila baashiri jiray waxa weeyaan oo jirkayga iyo jirkiisa istaaba jiray wey waa ila baashiri jiray macnaheed waxa weyan jirkayga iyo jirkiisa ayaa istaaba jiray jirkayga jirkiisa istaaba jiray marka waa ii galmoo jira maahan hadde waa xaaraan qadcanho qur'aanka ilaahay weyna subxana watacala uu ku caddeeyey gabar xayl qabta inaan loo galmoon oo ilahi wuxu uhi wayasaluunaka cani ilmaxiidi nabigo waxay wax kaa weydiinayaan gabdhaha xaylka qaba wayasaluunaka cani ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nnisaaa fi lmaxiidi qul waxaad ku tiraa nabiga subanow huwa xaydku adan waa dhib iyo qurun factazilu nisaa haweenka ka fogaada fi lmaxiidi waktiga ay xaylka qabaan ka fogaada factazilu marka waa amar waana ijmaac inuu xaaraam yahay waana dembi weyn oo kabiire ah qofku inuu u galmoodo ninku inuu u galmoodo islaantiisii oo xayl qabta qofkii ku dhacayna kabiiru ku dhacay inuu toobad keeno koo waajibay ku tahay kafaaro inuu la yimaadaana waajibay ku tahay kafaaro gud kafaaro gudkaasuna waa hal diinaar inuu baxsho oo dahaba waa afar garaam iyo rubac dahaba inuu baxsho ama nus diinaar u baxsho laba garaam iyo rubac niskiis uu baxsho taasna waxaa loo fiirinaya markii dhiigu xooga u socday hadduu u galmoodayna waa diinaarka haddii oo markuu dhiigu go-aayey ay tahayna waa nus diinaarka marka wayna mubaasharatu waxa weyn jirkeenna istaaba jira oo jirka gaba jirkaygoo dhan ayuu nabigu ku istimtaaci jiro u bannaanaa weeye ilaa intaas marada ay ku xiratay maahane intaas ay marada ku xiratay waxaa halkaas marka la joogo isweydiin leh ninka maxaa uga bannaan islaantiisa iyadoo xayl qabta jirkeeda intee u bannaan horta wixii jilbaha iyo labada xudunta jilbaha iyo xudunta inta udhaxayda man inta kale inay u banaantah inuu ku istimtaaco jirkeeda iyo jirkiisu istaaba karaan waxa weeyaan waa masale cad ayada shaki ma leh masalada waxaa khilaaf ka jira jilbaha iyo xudunta inta udhaxayda ma ka taaba karaa intaas hadda ila xadiiskan wuxuu noo cadeeyey nabiga sala allahu alay slam inuu dhihi jiray gorgoro soo xiro oo intaas ay mara ku xihan jirtay waxay leeyihin culummadu sida raajixa ah waa masale khilaafiya laakiin sida raajixa ah sidaanu waa sida axsanka ah oo axwadka ah oo u dadaal badan diinta oo waxaa la ihahdaa saddu dariica wadadii aad khalad ku gaari laheed waa inaad iska xirto wadadii oo khalad ku gaarsii laheed ilaa haddii intaas uu ka uga istimtaaco waxaa dhici karta inuu khalad ku dhaco oo dembi ku dhaco marka saddu dariica weeye laakiin xaaraan kama aha oo inaysan xaaraam ka ahayn waxaa tusaa xadiiska saxiix muslimka oo nabiga sala allahu alay wasalam uu yidhi isnacuu kula shayin wax walba haweenkiina waad ku samayn kartaan iyo xayl qaba ila nikaxa laakiin uma galmoo karta min xadiidi anas inaad u galmootaana xaaraan idinka ah marka inuu u galmoodo unbaa xaaraanka ah waxay kaloo kutusaydaa marka gabadha xaylka qabta jirkeedu waa daahir dhiiggaas waa najaas meeshuu taabtaa laakiin jirka kaleo dhan waa daahir dhididkeedu waa daahir waxa weye marka ninkeeda inay la seexan karto la joogi karto wax la cunto taasay kutusaydaa taasna waxay khilaafsan tahay yahuudda dhaqankoodii yahuuddu gabadha xaylka qabta waa ka fogaa jireen lama seexan jirin wax lama cuni jirin marka yahuudda sidoodo kale waa inaan la yeelin sida nasaaradana waa inaan la yeelino hadde nasaaradu ayagu inay xayl qabto in kale waa iskugu midba taasuna hadde waa eber wey waa kabaa'ir wey marka laakiin waa in meeshaas udhaxayd oo sunnadaa lagu sugnaado fa yubaashiruna nabigu waa ila baashiri jire oo jirkeenna istaaba jira walxaal ana aniga xaa'idun aan xayl qabo wa kaana nabigu wuxuu ahaa yukhriju mid soo bixiya ra'sa madaxiisa ilaya xaggaygu usoo bixi jiray walxaal huwa nabigu muctakifun u ictikaafa nabigu masaajidka asagoo ku ictikaafa ayuu madaxiisa daaqada kasoo bixi jiray fa aqsiluhu nabigan u dhaqi jiray madaxa walxaal ana aniga xaa'idun aan xayl qabo halkaas marka waxaa ku tusay qofka hadduu ictikaafayo inuu masaajidka ka baxa waa xaaraan xaylka waxa weeyaan qofkii isagoo ictikaafaya masaajidka inuu ka baxa waa ka xaaraan waana ka bura hadduu ka baxo isagoon waxa weeyaan aysan u banaaneyn bixidu waxa ay inuu u bixo u banaan tahayna waa xaajatul insaan hadduu suuli u baahdo iyo cunto haddaan masaajidka loogu keenin inuu u baahdo labadaas u bixi karaa qof xataa qaraabadiisa hau dhintay sooma salaami karo hadduu aado waa ka burayba ictikaaf ictikaafka lama ogolo qofka masaajidka uu ka baxo banaankiisa ma istaagi karo waa inuu gudaha ku jiro waxay laakiin halkan xadiiskan uuna tusay xibin jirkiisa ka mida banaanka haday u baxdo inaysan ka burayn ilaa nabigu madaxu bixi jiray madaxii ayuu bixi jiray taas waa mid tan labaad qur-aanka waxaa ilaahay ku amray ragga ictikaafaya haween haweenkooda inaysan la baashirin oo ilaahay wuxuu yidhi walaa tubaashiruuhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid hala mubaasharoonina haweenkiina idinkoo masaajidda ku ictikaafaya marka ninka haweentiisii ma taaba karo waana ka xaaraan waana waxyaalaha ictikaafka buriya hadduu ku istimtaaco waxa weeyaan isagoo muctakif ah laakiin waxaan xadiiskanu noo caddeeyey waxa xaaraanta waa galmoosho iyo istimtaac laakiin taabasho caadiya inaysan ictikaafka burinayn sababtoo ah waxay tidhi nabiga madaxuu ii soo bixi jiray isagoo muctakifa waan u dhaqi jiray marka taabashadaas oo madaxiisa ay dhaqaydo waxa weeyaan waxba ka dhibi maydo ictikaafkii wuxuu kaloo xadiisku noo caddeeyey gabadha oo xaylka qabtaa waa daahir ila madaxii nabigay mayre oo ictikaafaya hadday nijaasa haleed hadee ma waa nijaasoobi lahaa waa daahir wuxuu kaloo xadiiskanun tusay gabadho ninka qaba inaysan weysada ka jebin nabigu waa ictikaafa weyse inuu dhowrantay shaki male madaxay u mayreen madaxiisii mayreen marka miyaysan taabayn wax shakiya male inay taabanayso laakiin axaadiista taa tusayda aaday u badan tahayba alxadiidu thaani walarbacuuna xadiiska afartan iyo labee marwiyin waxaa laga wariy can caaishata radia allahu canha qaalad caaisha waxay tihi qultu qaalad caaisha waxay tihi kaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa sala allahu caleyh wasalam yatakiu mid ku diirsadaa mid ku tiirsada fii xijiri dhabtayda korkayguu ku tiirsan jiray wal xaal ana aniga xaa-idun aan xayl qabo anoo xayl qaba ayaa nabigu korkayga ku tiirsan jiray oo korkaygu kuuu cuska jiray fa yaqra'u lqur'aana markaasuu qur-aanka akhri jiray marka halkan waxay kutusa kow gabadha xaylka qabta in waxa weeyaan qur-aan lagu akhri karo korkeeda nabiga waxa weeyaan korkeedu inta ku tiirsado ayuu qur-aanka ku akhri jiray waxay ka faa'iideen qur-aankaas marka dhegaysiga dhegeysada ajar cilmi ayay ka faa'iideen jirkeedu waa daahir iyo korkeeda gabadha dhiiggaas unbaa najaasa halkan xadiidkan waa xadiidka laga qaatay gabar xayl qabtaa qur-aan ma akhri karto sababtoo ah ibnu daqiiqulciid kitaabkiisa ixkaamulaxkaamka wuxuu leeyahay fiihi ishaaratun ilaa ana alxaa'ida laa taqra'u lqur'aana xadiidkan waxaa ku sugan ishaaro la ishaarayo gabar xayl qabtaa inaysan qur-aan akhri karin taas ayaa ku sugan sababto ah wuxuu leeyahay lianna qowlahaa fa yaqra'u lqur'aan hadalkan ay leedahay qur-aanu akhri jiray inamaa yaxsunu tansiisu calayhi hadalkaas in la caddeeyo la yidhaahdaa waxay wanaagsanaa kartaa idaa kaana famata maa yuuhimu mancahu marka halkaas uu jiro wax moodsii kara inay mamnuuc tahay gabar xayl qabta in qur-aan lagu kor akhriyo marka walow kaanat qiraa'atu lqur'aani lilxaa'idi jaa'iza haddii gabar xayl qabtaa ayadu qur-aan akhri karto lahaada lwahmu muntafiyan hadalkaa meeshaa ka bixi laha wax la dhihi kara ma aha hadday ayadu akhri karto og tahay ayadu inay akhri karto korkayga nabigaoo ku tiirsana akhriyey maba tirahdeen illa macno ma yeesheen hadday iyadu akhri kartee laakiin waxay kutusaydaa inuu shay oo waxa weeyaan la yaqaano macruufa agtooda ka ahaa oo quluubtooda ku sugan saxaabada gabar xayl qabtaa qur-aan inay akhridaa inay mamnuuc tahay oo waxaaba la yaab lahoo tacajubaho wax sheegid ah oo wax la sheego ah in waxa weeyaan korkeeda qur-aan lagu akhriyey taasaaba arrin weynoo in la sheego u baahan ah hadday iyadu akhri karto y ogtahay ina iyadu akhri karto ama la ogaa oo saxaabadu ay akhri jireen ayagoo xayl qaba ma tirahdeen nabigoo korkayga ku tiirsanaha qur-aan akhriyey marka xadiiskan waa laga fahmaa marka gabdha xaylka qabaa musxafkan ayay isku taaban qur-aankan ayaysan isku akrinin adkaartooda isku akhrisan karaan adkaartooda ayay isku akhrisan karaan hal xadiis oo caddaynaya gabar xayl qabta inay qur-aan akhri kartana ma jiro axaadiista loo daliishado hal midoo ka mid ah oo nas ku ah oo caddaynayo saxiix sariixa ah ma jiro ma jiro ma jiro alxadiiu thalit walarbacuun xadiidka afartan iyo saddexe marwiyin waxaa laga weriy can mucaadata mucaada gabadha la yidhaahda kunyadeeda umu sahbaa la dhihi jiray bintu cabdillaahi alcadawiya albasriya waa imraatu silatu ibnu ashyam bukhaari iyo muslim rijaasheeday ka mid tahay macnaha ruwaadda ay wax ka wariyaan ayay ka mid tahay ruwaadda bukhaari iyo muslim ayay ka mid tahay waxay qaalad waxay tihi mucaada sa'altu caaishata caaishaan weydiiyey radia allahu canha waxay kutusaydaa taabiciyaalkii sidii saxaabadu nabiga ay u weydiin jireen taabiciyaalkuna waxa weeyaan saxaabadii nabiga cilmiga ka soo xambaartay ayay masaa'ilka weydiisan jireen cilmigu markaa sidaasuu mutawaarif u ahay oo loo kala dhexlayay saxaabadu nabigay masaa'ilka weydiin jireen saxaabada laftirkoodana qaarkood qabalka kalu weydiin jiray taabiciyaalku saxaabaday weydiin jireen cilmi sidaasoo la kala dhaxlay ayuu ahaa diinkeennu marka sidaasoo kalea la rabaa qaalad waxay tihi sa'altu caaishaan weydiiyey radia allahu canha fa qultu waxaan idhi maa baalu lxaa'idi gabadha xaylka qabta xaaladeedu maxay tahay taqdi sawma soonka way soo qallaydaa marka hore ma soonto laakiin way soo qallaydaa markay daahir noqoto walaa taqdi salaata salaadda marka horena ma soonto kadibna sooma qallaydo marka inaysan soomin salaadin waa sidaas soonkana waa inay soo qallaydo gabadhu salaadana waa inaysan soo qallaynin sidaasaa diinka islaamka ah laakiin sababta farqiga udhexeeya soonka iyo salaada muxuu kala yahay su-aashaasay weydiiday marka su-aashaas in la weydiiya mar haddii sharciga ay ku caddaatay in soonkana lasoo qalleeyo salaadana marka horen laga taga marka dambena aan la qallayn wax su-aaluhu meeshaas kuma jirto fa qaalad caaisha waxay tidhi axaruuriyatun anti ma waxaa tahay khawaarij xaruuriya khawaarijtaa la yidhahdaa waxaa loo nisbeeyey xaruuraa magaalo la yidhaahdo magaaladaas ciraaq ay ku taallaa waxay ku taallaa duleedka magaalada kuufa waxa weeyaan daahirulkuufa ayay ku taallaa xaruuraada marka waxay tihi khawaarij miyaa tahay sababtay u leedahana waxa weeye khawaarijtaa waxay caan ku ahaayeenoo lagu yiqiin tashadud fii hayri maxallihi meel aan sharcigu ad adkayn inay iyagu ad adkeeyaan ad adkeeyaan oo ilaahay diinkiisa meeluhuu dejiyey meelo ka aan ahayn la dhigo oo ilaahay wuxuusan waajibin la waajibiyo wuxuusan xarimin la xarimo wuxuusan banayn la banaysto tashadudka oo noocaasa iyo quluwiga ayaa caan ku ahaayeen marka faqultu waxaan idhiyay tidhi lastu ma ihi bixaruuriyatin khaarijiyad ma ihi walaakinii as'alu laakiin cilmigan ku weydiisana qof cilmi doona ayaan ah marka qofka saa'ilkaa inuu shubhada caalimka ka saaro u caddeeyo waxa uu doonayo inuusan tacanud iyo madax adayg u weydiinayn ee cilmi dalab waa arrin wanaagsan faqaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa faqaalad caaisha markaasi u sheegtay markay u sheegtay cilmi dalab inay tahay faqaalad caaisha waxay tidhi kaana wuxuu ahaa yusiibunaa inuu na asiibo daalika dhiiggaas fa nu'maru waana la amri jiray biqadaa'i asawm soomka inaan soo qallayno waana la amri jiray walaa nu'maruna lama amri jirin biqadaa'i salaati salaadda inaan soo qallayno arrin saxaabigu hadduu yidhaahdo nu'maru hadduu yidhahdo waana la amri jiray amase umirna waana la amray hadduu yidhahdo nuhiina waana la ka reebay xadiidkaas marfuuc xukmi wey waa xadiis marfuuca xagga xukunka oo wuxuu lamid yahay isagoo yidhi nabigaana amray nabigaa naga reebay sababtoo ah amar hadday yidhahdeen waxbaana la amri jiray waxaa la fahmaa cidda wax amarta inay tahay cidda amar kale heer amarkana waxaa iska leh saaxibu sharciga nabiga iska leh cid kale amar iyo nahyi oo banu aadanka ka mid a ma lahayn marka saasaa laga fahmaa oo ku cad haddii saxaabigu yidhahdo shaygaasu waana la amray waana laka reebay nabigaana amray wey mideeda kale waxay halkan ku tuseen salaada marka hore cibaadada marka hore amaray u baahanta salaada iyo soonka asalkoodii waa la is amray gabadha xaylka qabta inaysan tukanna waa la amray oo salaaddii waa laga nahiyey qaluhu qadaha lasoo qadeeya amar kale u baahanyahy salaaddii marka amar kale loo helo waa la amray in lasoo qadeeyo salaadii ma dhehen waxaa dhii tagay soonkii soonkii amar kale loo helay laakiin salaadii amar kale looma helin mar haddaan amar kale loo helin waxa weeyaan in lasoo qalleeyo ma ahan marka gabadha salaada ma soo qallaynaydo gabadha xaylka qabta markay daahir noqoto laakiin soonka way soo qallayn